reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beledweyne
maxamed daacod maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantaasig radio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radio cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi hijalaqsane redio cadaado balanballe
waa mahad bashiir cismaan mahad xidiif redio cadaado magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal redio cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton redio cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakarta redio cadaado magaalada muqdisho
cabdirasaaq maxamed sheekh siraad cabdirasaaq wadani redio cadaado magaalada kismaayo
cabdikhadar cabdiraxiin ibraahim raadio cadaado magaalada muqdisho
cismaan aadan carays raadio cadaado beledweyne
muuse cabaas cusmaan redio cadaado afguye
cabdilmajiid cabaas aadan fantastic redio cadaado magaalada kismaayo
amaalqaajo redio cadaado garowe
bashir cabdullah cusmaan raadio cadaado beledweyne
maxamed cabdulaahi baxnaaniye raadio cadaado magaalada muqdisho
yaxye cabdirasaaq soofe redio cadaado magaalada baardheer ee gobolka gado
yuusuf abubakran raadio cadaado jawaar
asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu subax wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada warka subaxee raadiyaha cadaado saakana waxaa ugu dooroon maleeshiya hubaysan oo weerar ku qaaday xabsiga guud ee magaalada gaalkacyo ee maamulka puntland faahfaahino ka soo baxaya weerar al-shabaab ay ku laayeen dad kiyaan oo ka dhacay magaalada mandheer ee waqooyi bari waddanka kenya madaxweynaha maamulka koonfur galbeed lafta gareen oo kulan la yeeshay odayaasha dhaqanka ee maamulka koonfur galbeed magaalada baydhabo ee xarunta kumeel gaarka ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya madaxweynaha maamulka galmudug axmed ducaale geelle xaaf oo baaq ka soo saaray dagaalada ka soo cusboonaaday koonfurta gobolka mudug iyo dagaal khasaare geystay oo ka dhacay gobolka hiiraan intaas waa qaar ka mida qodobada ugu door korron warka subaxee raadiyaha cadaado dhegaystayaal goor dhow diyaar garooba warkaasoo fidsan
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale subax wanaagsan dhegeystayaal waa subaxnimo sabtiyo taariikhduna ay ku beegan tahay toddobada bisha labiyo tobnaad laba kun toban iyo sagaal iminkii haatanna kusoo dhowaada warkaas oo fidsan warka waxaa soo saaray saaxiibkay karaama anigoo sharmaarkaana waa idinla socodsiin doonaa roobab xoog leh ayaa lagu soo warramayaa inay ka degeen deegaano ka tirsan maamulka puntland warbixinta warkan haynoo sii qaada dhiga waryahayga karaama wararkaan ka helayna magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari ayaa waxay sheegayaan in halkaasi afar iyo labaatankii saac ee lasoo dhaafay uu si aad ah uga daayay roobab mahiigaan ah kaasi oo ay ku diirsadeen dadka iyo duunyada roobabka ayaa saacado xiriir ah ka daayay magaalada boosaaso iyo deegaanada xeebaha ee puntland waxaana waddooyinka ku yaadha halkaasi ku soo rogmaday daadad waaweyn iyadoona ay fadhiyaan biyo badan taliska qaybta booliska ee gobolka bari ayaa sheegay in xalay ay soo badbaadiyeen saddex gaadiid oo ay saarnaayeen dad shacab ah kuwaasi oo ku sii jeeday magaalada boosaaso hase yeeshee biyaha roobka qaadeen iyadoona si nabad ah dadkaasi saarnaa looga soo bixiyey biyaha sawiro laga soo qaaray daadadka ku soo rogmaday boosaaso ayaa lagu arkay iyadoo waddooyinka ay socdaan biyo xadhaaf ah waxaana halkaasi si aad ah uga daaya roobab mahiigaan ah maamulka gobolka bari ayaa hakiyey isku socodka gaadiidka ee magaalada boosaaso iyo gobollada kale ee puntland kadib markii ay waddooyinka ka qodmeen godad waaweyn dhinaca kale wararka ka imaanaya gobolka galdafuur ee puntland ayaa sheegaya in afar iyo labaatankii saac ee lasoo dhaafay uu ka daayay roobab xoog leh kaasi oo geystay khasaare kala duwan balse sida dhabta ah lama oga inta uu leegyahay khasaarahaasi
mahadsanid wariye karaama maleeshiyaad hubaysan ayaa weerar ku qaaday xabsi ku yaala waa xabsiga guud ee magaalada gaalkacyo ee maamulka puntland wararka naga soo gaaraya magaalada gaalkacyo ayaa waxay sheegayaan in maleeshiyaad beeleed iyo ciidamo ka tirsan kuwa daraawiishta puntland ay weerar ku qaadeen xabsi weyne waa xabsiga weyn ee magaalada gaalkacyo ee qeybta puntland wararka ayaa waa weerarka ayaa yimid kadib markii halkaasi lagu xiray mid ka mid a dadka magaaladaasi oo la sheegay inay soo qabteen laamaha ammaanka puntland kadib markii uu dacweeyey wasiir ka tirsan xukuumadda puntland maleeshiyaad hubaysan ayaa muddo kooban la wareegay gacanku haynta koontaroolada laga soo galo xabsiga gaalkacyo ee puntland dadka deegaanka ayaa xaqiijiyeen maleeshiyada hubaysan ay sheegeen inaanay cidna ka bixin karin soona geli karin ilaa laga soo daayo maxbuuska ah ay soo xidheen ciidamada ammaanka xiisad ka dhalatay ruuxa la xiray ayaa weli ka taagan magaalada gaalkacyo waxaana ciidamada amniga puntland ay sheegeen inay inaanan ruuxaasi la sii dayn doonin ilaa maxkamad la geeyo maadaama dembi loo haysto dagaal khasaare geystay ayaa lagu soo warramayaa inuu ka dhacay deegaano ka tirsan gobolka hiiraan warar dheeraad ah ayaa waxay ka soo baxayaan dagaal culus oo maalinimadii shalay ahayd deegaanka ceelcadda ee gobolka hiiraan ku dhex maray ciidamo dadka deegaanka iyo xubno ka tirsan al-shabaab dagaalka ayaa yimid sida la sheegay kadib markii al-shabaab ay weerar ku soo qaadeen deegaanka ceelcadde ee gobolka hiiraan halkaasi gacanta ku hayaan dad is-aruursaday kana soo horjeeda maamulka al-shabaab waxaana halkaasi ka dhacay dagaal in ka badan hal saac socday dadka deegaanka ceelcadde ayaa goor sii horreysay waxay sheegeen dagaalkaasi ay ku geeriyoodeen in ka badan laba ruux islamarkaana inta uu dagaalka socday hay la wareegeen deegaanka dhaqdhaqaaqa al-shabaab wararka ayaa waxay intaa ku darayaan in gebi ahaanba isgaarsiinta magaalada la jaray aanay si rasmi ah loo ogaan karin xaaladda ka jirta sidoo kale ciidamada deegaanka ayaa u baxeen deegaanka dhacaduleedka ceelcadde si kastaba dagaalka shalay ka dhacay deegaanka ceelcadde gobolka hiiraan weli kama aysan hadlin maamulka gobolka hiiraan iyo la wareegitaanka deegaankaasi ee dhaqdhaqaaqa al-shabaab madaxweynaha maamulka koonfur galbeed lafdagaren ayaa kulan la yeeshay odayaasha dhaqanka magaalada baydhabo iyo sidoo kale waa odayaasha dhaqanka oo ka shiraya dhismaha xildhibaanada maamulka koonfur galbeed mar kale karama madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya cabdicasiis maxamed xasan laftagareen ayaa kulan la qaatay odayaasha dhaqanka koonfur galbeed kulanka waxaa lagu gorfeeyey soo xulista xildhibaanada iyo dardargelinta iswaafajinta xildhibaanada iyo dastuurka koonfur galbeed oo ku xusan in xildhibaanada baarlamanka koonfur galbeed laga dhigo sagaashan iyo shan xildhibaan meesha hadda ay ka yihiin boqol afartan iyo sagaal mudane malaqdero yacquub cali afyeenka odayaasha dhaqanka koonfur koonfur galbeed ayaa ka warbixiyey muhiimadda kulanka iyo waxyaabihii laga hadlay waxaana uu sheegay in madaxweynaha uu codsaday in hoos loo dhigo tirada xildhibaanada maamulka koonfur galbeed waxa uu sheegay in la wado dadaalo lagu qancinayo beelaha qaar oo arrintaasi si weyn uga soo horjeedo
mahadsanid mar kale karaama madaxweynaha maamulka galmudug axmed ducaale geelle xaab ayaa baaq ka soo saaray dagaalka ka dhacay koonfurta gobolka mudug madaxweynaha maamulka galmudug axmed ducaale geelle xaab ayaa si adag uga hadlay ayaa si deg deg ah ugu baaqay walaalaha ku dagaalamaya deegaano hoos yimaada degmada afbarwaaqo inay dagaalka joojiyaan madaxweynaha wakhtigiisu dhammaaday xaaf oo warbaahinta kula hadlayay magaalada muqdisho ayaa sheegay in dowladda soomaaliya ay kala kaashan doonaan joojinta dagaalka islamarkaana ciidamo ka tirsan galmudug loo diri doono goobta uu dagaalku ka dhacay waxa uu tilmaamay madaxweyne xaaf inay nasiib darro tahay in maanta dagaalla ka dhacaan deegaano ka tirsan galmudug wuxuuna sheegay in dagaallo badan waa dadaallo badan ay ku bixinayaan nabadgelyada gobolka mudug waxaa xaaladda deganaansho laga dareemayaa deegaano ka tirsan gobolka mudug oo dagaal uu ka dhacay maalintii daraad ahayd dhimasho iyo dhaawac dagaalkaas oo geystay dhish- waa dagaalkaas oo geystay dhimasho iyo dhaawac dagaalka oo ka dhacay deegaanka ina diiday oo ku yaala degmada afbarwaaqo ayaa waxaa ku geeriyooday in ka badan shan iyo toban ruux tiro intaa ka badanna waa ay ku dhaawacmeen halka warkaasi dhegaystayaal aad kala socotaan waa raadiyaha cadaado siddeetan iyo siddeed dhibic shan oo aad ka dhegaysanaysaan magaalada cadaado iyo deegaanada ku dhowdhow halka caalamkao dhanna aad nagala jaan qaadaan barta aan ku leenahay internetka ee w w dot radio cadaado dot com dab khasaare geystay ayaa lagu soo warramaya inuu ka kacay kaalin shidaal oo ku taalay gobolka mudug wararka warbaahintu ah ay ka helayso gobolka mudug ayaa sheegaya in kaalin shidaal oo ku taalay deegaan ka tirsan gobolkaasi uu xalay ka kacay dab xoogan kaalinta shidaalka oo dabku ka kacay ayaa ku taalla deegaan lagu magacaabo bandiiloley ee gobolka mudug islamarkaana waxaa la tilmaamay in dabkaasi uu ahaa mid xoogan dadka deegaanka ayaa sheegay in fuustooyin shidaala ay qarxeen islamarkaana uu cirka isku shareeray qiiq madow oo kaalinta shidaalka ka baxayay sidoo kale dadka deegaanka ayaa xusay inaan la ogey sababta keentay in dabkaasi uu kaco ama ka kaco kaalinta shidaalka ee ku taalla deegaanka bandiirale ee gobolka mudug ilaa hadda si rasmiya looma xaqiijin khasaaraha ka dhashay dabkaasi ka kacay kaalinta ku taallay bandiiraley maadaama uu bilowday xilli habeena wixii warara dhegaystayaal kusoo kordha waxaad ku dhegaysan doontaan wararkayaga dambe daadad ayaa lagu soo warramayaa inay ku soo rogmadeen deegaano ka tirsan maamulka puntland kuwaas oo xalayta roobab lixaadle ay ka deen qaar ka mid ah gobolada puntland waxaa afar labaatankii saacii lasoo dhaafay ka daayay roobab mihiigaana oo sababay waa in deegaano ka mid a gobolka bari ay kusoo rogmadaan daadad xoog leh roobabka ayaa u badnaa ayaa u badan gobolka bari gaar ahaana deegaanada xeebaha kuwaas oo ilaa hadda roobab xoog leh ay ka daayaan daadad soo rogmaday gobolka bari ayaa saddex gaari kula tegay boosaaso waxaana weli cabsi badan laga muujinayaa in roobabkaasi dabaylaha wata ay sii da-aan maamulka puntland ayaa kal hore uga degay dadka xeebaha degan inay ka feejignaadaan roobab dabayla wata oo kusoo fool leh deegaanada maamulkaasi uu kaarimiyo faahfaahinno dheeraad ah ayaa ka soo baxaya weerar al-shabaab ay ku laayeen dad kiyaan ah oo iyagu ku safrayay waqooyi bari waddankaasi kenya kuwaas oo sida wararku ay sheegayaan ay gaari kala degeen ciidanka booliiska dalka kenya ayaa xaqiijiyeen weerar al-shabaab ay ku qaadeen bas maray inta u dhaxaysa mandheera iyo puntland oo ka tirsan gobolka wajeer lagu dilay toban ruux taliyaha booliiska gobolka ayaa xaqiijiyeen weerarkaasi ay ka dambeeyeen al-shabaab islamarkaana dadkaasi ay kala degeen gaari basa oo ay saarnaayeen kadibna ay xasuuqeen taliyaha ayaa xuseen al-shabaab halkaasi ay ku dileen dhammaan dadkii aan muslimiinta ahayna gaariga saarnaa kadib markii dadka ay u kala saareen muslimiin iyo kristaan sida uu sheegay taliyaha al-shabaab ayaa dhankooda sheegtay mas-uuliyadda weerarka waxayna sheegeen in dileen kiyaan kusii jeeday magaalada mandheera bishii nofembar qof ayaa lagu dilay weerar al-shabaab waa al-shabaab weerar gaadmaa ay ku qaadeen bas ku socday mandheera wuxuuna ahaa weerarkii ugu xumaa oo noocaan ah oo lala beegsado dad aan muslimiinta ahayna ku nool gobolka waqooyi bari waddanka kenya bishii disembar tii weerar kale ayaa dhacay oo al-shabaab ay beegsadeen gaari basa oo ay saarnaayeen kenyaati diina weerar lagu qaaday laba gaari oo basa oo marayay aagga mandheera waxaa ku dhintay in ka badan toban ruux warkii subax dhegaystayaal ood kala socoteen raadiyaha cadaado siddeetan iyo siddeed dhibic shan waa naga intaa warka anigoo sharmaarkaan idinla socodsiinayay intaan warkan warka xiga ku kulmi doono waxaan idiga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu
raadiyow cadaado xog buu kuu sidaayo xaqaagu u doodaa ku xurmay sidaasoo raadiyow cadaado xog dhammaysa iyo xaaladaha dunida xaqiiqdooda buu soo tabinayaa raadiyow cadaado wuxuu daydayaa xaqiiqda xogtii adig kaa dahsoon inaad hesho waa xilkiisa raadiyow cadaado xiska iyo maankiyo xilkasnimada hodanka ah xaq dhowr bayna farayaan